precious. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasaha bisha disembarna waa sideed iyo labaatan sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a arday wax ku baratay xeryaha jaamacadaha kenya oo waxbarasho bilaash ah u fidiya goobdho qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya iskuulkani waxaan u furay markaan arkay baahi jirta awgeed kana imaatay khaasatan gabdhaha ku nool xerada ifo waxaa jirtay sannadihii aad u dambeeyey in ardayda ay aad iyo aad dugsiyada sare ee maaragtay hay-adaha ay natiijo xun kala imaanayeen
waxaa kalood maqli doontaan sida ay dhallinyaradu uga faa'iidaystaan xidhiirka waxbarasho ee dhex mara jaamacadaha gudaha dalka iyo kuwa dibadda heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida wasiirka amniga gudaha ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa ka dalbaday kusimaha taliyaha hay-adda nabad sugidda yaasiin faray in uu warbixin buuxda ka keeno xaaladda xadhigga mukhtaar robow abumasuur oo muddo sideed iyo afartan saacadood gudahood loo qabtay wasiirka ayaa qoraal uu diray madaxa kumeel gaarka ah ee nabad sugidda ku sheegay inay la soo xidhiidheen ehelada iyo wakiilada deegaan ee matala robow ayna ka walaacsan yihiin xaaladiisa caafimaad iyo badqabkiisa waxa uu sheegay inay doonayaan in mukhtaar robow uu helo cadaalad maadaama uu xidhnaa muddo aada u dheer dowladda maraykanka ayaa ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay inay caqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee soomaaliya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in iskudayga shaqo joojinta ra-iisul wasaare roble ay tahay mid walwalkeeda leh sidoo kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda maraykanka iyo ka wakiilada beesha caalamka ee ku aadan in la dejiyo xiisada siyaasadeed ee soomaaliya africom ayaa qoraal ay soo dhigtay barta twitter-ka ku sheegtay in ciidamada soomaaliya looga baahan yahay inay culayska saaraan la dagaalanka argagixisada halista ku ah shacabka soomaaliyeed hadalka ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba africom ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne farmaajo uu sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare roble arrintaasi oo uu ra-iisul wasaaruhuna ku gacan sayday halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada boorama dhowaan waxaa heshiis uu ku dhex maray jaamacado ka socda gobolka awdal iyo kuwo ku yaala dhinaca iyo etoobiya ujeedka waxa uu ahaa in iskaashi waxbarasho uu dhex maro jaamacadaha haddaba siday arrintani uga faa'iidaysanayaan ardaydu waxaa warbixintan ku eegaya haashim sheekh cumar good
toddobaadkan waxaa magaalada boorama heshiisyo waxbarasho ku daafuray jaamacadda haramaayo ee dalka etoobiya iyo jaamacado ku yaala magaalada boorama oo kale ah jaamacadda hoon international iyo jaamacadda camuud jaamacadda haramaayo oo ka mida jaamacadaha ugu waaweyn dalka deriska ah ee etoobiya ayaa markii ugu horreysay iskaashi kala samaysay jaamacadahaasi waxbarashada aqoonta ee shahaadada labaad iyo saddexaad ee b h d iyo master oo hore dhallinyarada haysata shahaadada koowaad u raadsan jireen dalka dibaddiisa taas oo ay hadda ka heli doonaan waddanka gudihiisa maamulaha jaamacadda hoon international maxamed cabdi ismaaciil ayaa uga warramay v o eda waxyaabaha ay ka faa'iidayaan daahfurka ay wada sameeyeen jaamacadda haramaayo iyo jaamacadaha boorama qaarkood
brograamkana jaamacadda haramaayo maanta iyadii baa timiday halkan halkii annagu halkaan uga tegi lahayn waxa weeyaan waa fursad qaaliya hoygeennii bay noogu timiday in laga faa'iidaysto weeyaan restorationku hadda waa socdaa waxaa kaloo iyaga aad si khaas aan uga faa'idaysanaynaa oo brograamka qaabkaan u dejinnay mas-uuliyad kala duwan baan leenahay mas-uuliyad annagaa leh mas-uuliyad harmaaya leh mas-uuliyadna waan wadaagaynaa mas-uuliyad qaarna waan wadaagaynaa mas-uuliyadda harmaaya leed waxaa ka mid ah in ay wixii akademiga iyo waxbarashada la xidhiidho oo macallinkii manhajkii shahaadadii waxaas iyagu khaas u yahay annagana maamulkii iyo ardaygii iyo administrationkiisii iyo cambaskii iyo hostinkii waxoo dhan dhammaantood annagana annaga ayaa samaynayna waxyaaba qaarna waan wadaagana laba dhinacba wayna saaran tahay saa daraaddeed bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda hon tasha university madaxii ugu sarreeyey ee harmaa universityna maanta halkan aan wada joogno madaxii ugu sarreeyey maanta harmaa universityna ay halkan socdaan oo ugu horeeyo professor jelani iyo mada iyo madaxweyne ku-xigeenka isna xagga caafimaadka doctor yadhate maxamed yuya master maxamed yuya iyo master moti iyo postgraduate directorka doctor fayara dhammaantood shantaa xubnood waxay halkan maanta u yimaadeen inay brograamka nala furaan waana noo furan yahay waana fursad wanaagsan oo somalilan usoo hoyatay wixii capacity buildinga ee dhammaan institutionska dowladda iyo kuwa non governmentalkaba iyaga laftarkooga balaan iyo qorshaan ka leenahay waana ka faa'iisan doona insha allah
waxaa isaguna halkan ku sugan mid ka mida wafdiga ka socda jaamacadda haramaayo ee dalka etoobiya kuna taala magaalada amase magaalada harar sidoo kale arrintaasi jaamacadda haramaayo ee dalka etoobiya ku bixin doonto shahaadooyinka b h d iyo master magaalada boorame iyo somalilan ee ay ku heshiiyeen jaamacadda on international iyo jaamacadda camuud ayaa waxaan ka weydiiyey dhallinyarada qaar ka mid ah ee ku nool magaalada boorame ee jecel waxbarashada shahaadooyinka sare ee b h d iyo master magacaygu axmed nuur ismaaciil runtii waxa weeye fursad qaali aan u arkaa maxaanku dhahdaa brograamyada waxa weyaan muhimka ah mastrateka iyo maxaanku dhaha dictoraadka ah ama p h d-ga ee waxaweyaan maxaanku dhaha jaamacaddu ay waxaweyaan iskaashiga kala samaysay jaamacadda haramaayo runtii waxa weeye waa fursad waxweeye maxaanku dhahdaan jaamacadda haramayana waa jaamacad adduunka waxweyaan maxaanku dhaha international oo waxweyaan caana wax badanna waxweyaan ragga aqoon dheeraada u leh oo waxweyaan waxweyaan ay daadihinayaan oo waxweyaan ay lectureska bixinayaan marka ani ka ahaan waxweye brograamyada aad baan usoo dhaweynayaa jaamacadaasi waxweyaan maxaanku dhaha haramaayo iyo macalimiinta waxweyaan ajanabigaa iyo jaamacadda hoona iskaashanayana barnaamijyadka bixinayaan waxweyaan waa wax bulshada waxweyaan usoo kordhinaya waxweyaan horumar badan runtiina maxaanku dhahdaan fursad u ah da'yarta ama dhallinyarta waxweyaan gobolka iyo dhammaanba geyga somalilan
magacaygu cabdishiid salmaan cali waxaan ahaa qolyihii u horeeyey ee ka baxay jaamacadda hoon qaybteeda public healthiga waxaan masterseeda ka qaatay jaamacadda camuud mar labaadna waxaan rajeynayaa inaan jaamacadda harmaayo ee ay hoos garaysay jaamacadda hoon inaan ka qaato runtii waa opportunity aada u fiican sababtoo ah dalka etoobiya jaamacaddani waa jaamacadaha ugu qaalisan haddii aad waxa weeyaan tegto lacag toban kun oo dollar kama yaraa waxaad ku baranayso xaggaa waa waa waa waxaweyaan waa fursad baanu arkayaa inay gobolkii timiday inay waxa weyaan magaaladii noogu timiday waxaan aada ugu mahad celinayaa dhallinyarada iskale jaamacadda hoon waxa weeyaan hawshaa u dhabar adeygay soo qabtay runtii raba inay waxa weeyaan gobolka aqoontiisa inay horumarayaan iyagoo waxa weyaan jaamacaddaasi keenay magaalada jaamacaddaasoo isugu jirta master iyo b h d ba waxa weeyaan waa fursad ay inoo keeneen bahje iyo maxamed ilaahay jasaak allahu khayr waan ugu mahad celinaynaa haddaan ahay dhallinyarada gobolka waxa weeyaan wax ka bartay horena wax baan uga baranay tayadeedana waan aragnay jaamacadda hoon iminkana waxa weeyaan jaamacadda harmaayo qof kastaaba waa waa ka dharagsan yahay jaaniskii lagu gaari lahaaba qof walba raadin jiray laakiin hadda waxay noogu timidday magaaladeennii waxa weeyaan waxaan odhan lahaa dadka wax laga faa'iidaysto waa opportunity kugu yimiday gurigaagii wakhti kaama baxayo waxa weeyaan meel dheer uma aadaysid waxaan leeyahay waxa weeyaan ku soo hoobta waxa weeyaan jaamacadda ka faa'iidaysta
haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana dhankii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanka yuusuf jeego iyo heeskiisii kurbo
meel korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin kashayda jacayl korkeeda fadhiistay wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya wadnaqa wadnaqa wadnaqa kurbanaya qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin qalbiga kalgacaylka kol qura aan ka xoroobin haddaad ka ballayd kalkaada jacaylka nafta nafta nafta nafta ka ballayd haddaad ka ballayd kalkaada jacaylka nafta nafta nafta nafta ka ballayd koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd raggaan kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa lab aan karaynin qofka raadkooda ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaan kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaado kolkoolin u baahan mar walba kulankaado lab aan karaynin qofkaada dhintooda ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn ayaa ayaa ayaa kabtoomi karayn manka kohanaya mar walba kulankaado kolkoolin u baahan mar walba kulankaado haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa haddaan kasbanlaa kalsooni dhankaaga hanka hanka hanka hanka korilaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa koowaad kulahayd ragga kuligiiye kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa kaasaan noqolaa
halkaasna waxaan ku dhaafinahay halkaas inuugu luqeynaya fanaanka yuusuf jeego halkaad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee v o a xeryaha dhadhaab waxaa ku sugan arday ka baxday jaamacadaha dalka kenya kuwaasi oo horey uga mid ahaa dhallinyaradii wax ku soo bartay dugsiyada xeryaha qaxootiga hadda waxay caawiyaan ardayda kale ee xeryahaasi ku dhaqan gaar ahaan dumarka iyagoo si bilaasha wax ku bara warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa soo diray axmed nuur iyagol qaar ka mid a dhallinyarada ka baxday jaamacadaha ku yaala dalkan kenya islamarkaana wax ku bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay adeegyo ay waxbarasho lacag la-aan ay ku siinayaan gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danyarta ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab xarunta yusra oo ku taalla xerada qaxootiga ifo ayaa waxay tahay xarunta ay gabdhahan danta yar uga faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah islamarkaana dhallinyaradan ay ugu deeqeen ugu horreyn qaar ka mid a gabdhaha ka soo jeeda qoysaska danta yar ee ka faa'iidaystay waxbarashadan bilaashka ay bixinayso xarunta yusra islamarkaana ay siinayaan dhallinyaradan iyaguba qaxootiga ee wax ku bartay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ka warbixinayaan dareenkooda ku saabsan waxbarashadan bilaashka ay heleen iyo dhiirigelinta ay ka heleen dhallinyaradan magaceega waa hodan yuusuf cabdi waxaan dhigtaa usra secondary school oo xerada ifa ku yaala iskuulkan waxaa la aasaasay sanadkan dhexdiisa bilahan soo dhaafnay waxaana uga mahad celinaynaa wiilashii aasaaseen iskuulkan ee ugu horeeyo cabdulaahi iskuulkan wuxuuna siiyey fursado badan waxaas ka mid a fursadahaas fursadaas qaaliga ah koley anigu waan helay sidoo kale waxaan filaa arday badan oo ila mid inay jiraan maadaama iskuullada oo kharasho badan awal lagu bixinayay haddana waxaa noo suurta gashay iskuulkan inaan kusoo biirno arday badan anagoo ah oo wiilal walaalaheed ay noo suurta walaalaheen ay noo suurtageliyeen inaan iskuulkan ka qayb ahaano oo aan ahaano ardada dhigata waana uga mahad celinaynaa marka ka warran dareenkaaga maadaama tahay gabadh xero qaxooti aad joogto ay kuga adkayd inaad sii wadato waxbarashada dugsiga sare islamarkaana aad gacan ka heshay ee dhallinyarada iskuulkan ee hirgeliya gaar ahaan cabdulaahi ood ka dhawaajisay dareenkaa ka warran dareenkayga lama qiyaasi karo sababtoo ah aad iyo aad baan ugu farxay maadaama aan iskuulkan fursad qaali aan ka helay fursadahaasna waxaa ka mid ah maadaama soomaalida ay aaminsan yihiin in gabdhaha ayna waxba baranin oo jikada uun ay ugu jiraan haweenka iyo hooyooyinkood iskuulkan wuxuu fursad noo siiyey gabdhaha khaasatan inaan wax barano oo waxbarashadan hore aan wadan magacayga waa faadimo cali cabdi waxaan dhigtaa iskuulka sare ee yusra oo ku yaala xarada dhadhaab gaar ahaan ifo halkan waxaan ku joogaa caawinaad ka timid walaalahayga oo naga caawiya xagga waxbarashada marka faadumo maadaama aad heshay waxbarasho bilaasha islamarkaana dhallinyaradan soomaaliyeed ay ku caawiyeen dareenkaa ka waran dareenkayga aad iyo aad buu u fiican yahay sidoo kale walaalahay baan u mahad celinayaa oo nagu dhiirigiliyey khaasatan gabdhaha soomaalida waa og tahay xagga gabdhaha waa looga daran yahay oo nagu dhiirigiliyay inaan iskuulka sii joogno waxbarashadeena ay noo sii socoto marka dhibaatooyinka aad horaan qabtay maxay ahayd intaadan helin waxbarashadan ay kugu caawiyeen dhallinyaradan soomaaliyeed qaar ahaan cabdulaahi wuxuu igu caawiyey anoo cid joog isoo wacay oo iskuul weli dhiganin qooman drooba baan ahaa laakiin hadda maasha allah waxbarashaday sidii hore bay kusoo laabateen waana ugu mahad celinaya magacayga waa cabdur cismaan maxamed waxaan ka mid tahay ardayda dhigta yusra secondary school ku yaala xarada ifo runtii aad baan ugu faraxsanahay iskuulkan gaar ahaan aniga markaan iskuulkan kusoo baray runtii waxbarashadeeda saaid ay isku bedeshay waxbarashadaas dhan walba waa kaa caawinaya cabdulaahi maxamed cali waa madaxa xaruntan yusra ee xerada qaxootiga ifo wuxuu v o a uga warramay waxyaabaha markaasi ku dhaliyey in xaruntan ay hirgeliyaan isagoo sheegay inuu arkay gabdhihii soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar oo guryaha iska jooga oo aan waxbaranaynin duruufo haysta qoysaskooda awgood taasina ay ku dhalisay in xaruntan uu furo islamarkaana uu uga faa'iideeyo gabdhaha danta yar magacayga waa cabdulaahi maxamed cali waxaan nahay maamulaha ama aasaasaha ee dugsiga sare ee bulshada loo furay oo magaciisa uu yahay yusra secondary school iskuulkani waxaan u furay markaan arkay baahi jirta awgeed kana imaatay khaasatan gabdhaha ku nool xerada ifo waxaa jirtay sanadihii aad u dambeeyey in ardayda ay aad iyo aad dugsiyada sare ee maaragtay hay-adaha ay natiijo xun kala imaanayeen taasoo ugu soo darnaatay gabdhihii xerooyinka ku noolaa sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaa yaraaday gabdhihii helayeen scholarshipka ama dibadaha helayeen ama hataa jaamacadaha dalka ku biirayeen taas ayaa nagu dhalisay aniga oo garab ka helayo dhalinyaro walaalihii oo hadda kasoo wada qalinjibinayaan programadii windol trust ay siinaysay jaamacadaha nairobi university iyo jaamacadaha kaleba kasoo baxayeen taas ayaa i maaragtay ii fududaysay inaan iskuulkani yusra secondary school aan axmedow ka bilaabo meeshaas marka cabdulaahi maxaa kugu dhaliyey in xaruntan waxbarashada ee yusra aad ka hirgelisay xerada ifo islamarkaana aad caawiso gabdhaha kasoo jeeda qoysaska danyarta axmedow waad ku mahadsan tahay su-aashaas waa su-aal wanaagsan waxaa igu kalifay inaan gabdhaha aan siiyo sida jirta soomaalida aad ayay maaragtay waxbarashada gabdhaha u liidaan anigana waxaan ahay macalin in muddaha kasoo shaqeynaya xerada qaxootiga ifo waxaan jeclaystay in aan tayada waxbarashada ee khaasatan gabdhaha kor u qaado sidaas taas ayaa keentay in dugsi gabdhaha leeyihiin aan furo markii dambena isku bedelay in xataa wiilashii danyarta ahay oo aabboodii hooyada ay ka bixin waayeen dugsiyada sare ee xerooyinka jiro sideen oo kale ah oo qaaska loo leeyahay inay ayagana kusoo biiraan alxamdulilah maanta laba boqol iyo dhowr cunug ayaa joogtaa iskuulka oona maaragtay wax ka barataa maaragtay ayadoo ay joogaan macalimiin taya leh oo walalahooda waxaa kaloo oo jirta macalimiin kale oo maaragtay ajaanib ah oo ka wada imaaday dalka kenya ee kawntiyadiisa kala duwan oo ayagana maaragtay aan jeebkeena ka wax siina oon lacag jeebkeena ka siina oo maaragtay dhaqaalo ku filan ay helin laakiinse ku samraaya inay ardayda qaxootiga wax baraan oo ka imaadeen meelo fog si ay ardayda qaxootiga wax u bari lahaayeen cabdulaahi dhalinyaro waxaa jirta ka baxday dugsiyada sare ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay qaarkoodna dibadaha ay jiraan sida maraykanka oo kale maxaad ugu baaqilay waxaan ugu baaqi lahay axmedow in ay kasoo qayb qaataan hayeenta loo yeelayo waxbarashada khaasatan gabdhaha xerooyinka qaxootiga ku nool ee khaasatan xerada ifo waxaan u leeyahay qof walba oo maaragtay taageero naga siin karo in aan wax barno bulshada gabar wax baratay waa bulsho wax baratay gabdhaha ayaan anaga maaragtay wax bari rabnaa insha allahu tacaala in gabdhahan nalaga soo caawiyo aan taxyada u yeelno waxbarashadooda waxaa hadda naga caawiyey macalimiinta oon u mahad celinaynaa ugu horeyn ugu horeey macalin cabdiraxmaan iyo macalimiin kale oo macalimiinta xerooyinka wax ku barta ah haddana maaragtay u go'aansadeen inay maaragtay loolankaas iyo waxbarashadaas gabdhaha inay wax ka qaataan si iskoodana iskuulka wax ooga baraan waxaan ka mid ahay macalimiinta dhigta yusra secondary school waxaan ahay nin qaxootiyada wax kusoo bartay ilaa heer jaamacad waxaan ka qalin jibay jaamacadda nairobi university sanadkan hadda dhexdiisa waxaan ahay macalin dhiga xiisadaha fisigiska iyo xisaabta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan iskuulkan aan bilownay innagoo caawinaad ka helayno dadyooga kala duwan ee ku dhaqan xerada khaasadan walaalkeena cabdulaahi oo ah ninkii keenay fikradan iyo asaasidan waxbarashadan halkan aan maanta ku hayno waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan horumar weyn aan ka sameynay innagoo iskuulkeena uu asaasan yahay hal bil ayaa waxaa noo suurta gashay inaan isku keenno gabdho ka badan boqol oo hadda tirada ardayda noo joogta ay gaarayaan ilaa laba boqol iyo dhowr sidaa awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta bulshadii shalay wax na soo bartay oo aan kusoo dhex barbaarnay inaan maanta aan dib wax ugu celinayno oo aan dib u barayno caruurteenni walaaladeenni aan dib u barayno aad baan ugu faraxsanahay marka maadaama aad cabdiraxmaan jaamacadda nairobi aad ka baxday qaybta macalinimada waxaan ognahay dhallinyaro fara badan oo wax ku baratay xeryahan oo jaamacada ka baxay ku yaala dalkan kenya inay qaarkood dib ugu laabteen somaaliya halka qaar kalena nairobi iyo magaalooyin kale dalkan kenya ay shaqooyin u raadsadeen maxaa kugu dhaliyey inaad dib ugu soo laabatay isla xerada ifa islamarkaana si tabarucaada aad wax ku barto ardayda soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha wallaahi waxaa igu dhaliyey waxaan ahay sidaan hore kugu sheegaba nin qaxootiga markuu imanaya yaraantiisa ku yimid anigoonan waxba garanaynin baan halkan baan waxbarashadii dugsiga hoose aan ka biloobay marka dugsiga hoose waxaa iga bixisay hay-ad oo isiisay caawinaad waxaan ku dhigtay caawinaad hay-ad oo free baan ku dhigtay secondary sidoo kale free baan ku dhigtay jaamacadna scholarship oo windol trust ay isiisaan kusoo dhameeyey sidaa awgedeed marka waxaan naftayda aan u sheegay mise aan jeclaystay maadaama aniga wax laigu soo baray si bilaash ah inaan walaaladayda aanan u fiirinin waxa aan qaadanayo ee aan u fiiriyo saameynta aan noloshooda ku yeelan karo sidaa awgedeed taasi waxay igu qasabtay ama igu dhalisay inaan nairobi aan kasoo tago oo aan imaado xaarada qaxootiga ifo si aan walaaladayda wax u baro oo aan iskuulkaas wax aan horu socodkiisa aan garab weyn ama gacan weyn ka qaato ugu dambayntii cabdiraxmaan maxaad ugu baaqi lahayd dhallinyarada kaleete ee ama xeryaha ku sugan ama dibadda tagtay ee wax ku barata xeryahan dhadhaab wallaahi nin walba oo waxaan halkan codsa uga jeedinaya nin walba oo dhallinyaro ah ama qaxooti waxa kusoo barto ama qaxooti noloshiisa hadba meel le saameyna kaga lahaato waxaan aad uga codsanayaa inuu kaalmo mise caawinaad nooc walba uu ka geysan karo inuu ka geysto meesha sida aan hore u sheegnay waxaan dadka badan aan ku hayno waa arday dumar ah sidaa awgeed xitaa haddii dumarka aad u keentaan buwaag ee akhristaan waxaan dareemaynaa inay tahay caawinaad weyn haddii aad noo keentaan baal ii sheegay alaabtan dumarka ay xirtaan waqhtiyada periodka haddaad noo keentaan iyadana kaalmo bay noo noqonaysaa wax walba ama xitaa idea mise fikrad haddaan ugu soo dartaan oo iskuulkan sidaan u horumarin lahayn xitaa aad baan idinkaga mahad celinaynaa wax walbo yaraysi ma lahan wax walba aad nagu soo kordhisaan aad baan uga mahad celin doonaa dhammaan dhallinyarada cabdiraxmaan cusmaan cabdulaahi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada wax ku barata xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kana baxay jaamacadda nairobi qaybta macalinimada cabdiraxmaan ayaa dhankiisa v o a sheegay in arrintan ay ku dhalatay maadaama uu isagu xero qaxooti wax ku bartay islamarkaana uu og yahay dhibaatada ay leedahay waxbarasho la-aanta iyo caqabadaha nololeed ee ka jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab taasi ay ku kaliftay in uu nairobi kasoo laabtay islamarkaana waxbarasho bilaasha uu siiyo ardayda soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhanka gabdhaha ardaydan waxbarashada bilaashkaa siinaya gabdhaha kasoo jeeda qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyagu waxay wax ku bartay naftooda xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhaab iyagoo duruufo adag wax ku soo bartay balse ay heleen fursado ay ku aadaan jaamacadaha dalkan kenya iyagoo gacan ka helaya hay-adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada balse dib ay ugu dhiiradeen inay dib ugu soo laabtaan isla xiriirihii ay wax ku barteen si markaasi dhallinyaradu ay uga faa'iideeyaan waxbarashada iyagu ay barteen kuwa kale aan weli haysanin waxbarashada dhallinyaradan ayaa waxay ku shaqeeyaan qaab tabarucaada si markaasi ay kobca aqooneed ee waxbarashada ay gabdhaha uga koriyaan hay-adaha samafalka ayaa xarumaha waxbarasho ay gacanta ku haya ee ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa marka laga tago ardayda ka faa'iidaysanaysa ay ardayda yihiin kuwa helay fursad ay wax ku bartaan sidoo kaleetana ay ku dhiirigelinayaan dhallinyarada gabdhaha kale xaafadaha jooga si markaasi u imaadaan goobtan waxbarasho axmed nuur maxamed cabdulaahi ogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax buluug
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyadoo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmayo toddobaadka soo socda ayaa kooxda manchester city waxay soo cusboonaysiisay rabitaankeeda ku aadanaa weeraryahan weyn waxaana markan soo ifbaxaya in liiska ay ugu horreeyaan weeraryahanada harri kane iyo erlin halan kooxda gardiyala oo horkacaysa horyaalka ingiriiska ayaa xagaagan ku guuldarraysatay inay soo iibsata kane kadib markii heshiiskiisa uu wajahay caqabado dhowr ah erlin halan ayaa la filayaa inuu ka hulaalo kooxdiisa brusi dortman shakhsiyan haalan kama biyadiidsana kubiiristiisa kooxda manchester city inkastaoo tababar gardiola uu agaasimaha ciyaaraha ee kooxda manchester city u ballanqaaday in tayada kooxdiisu aysan nusqaami doonin haddana city ayaa dhinac kale luminaysa laacibkeeda fere torres oo la filayo inuu ku biiro kooxda barcelona iyo raxiim sterlan oo heshiiskiisu uu sabaynayo haddii sterlin uu go'aansado inuu isaga tago kooxda city wuxuu dalabaadyo ka heli doonaa kooxaha ay ka mid yihiin barcelona real madrid iyo kooxda b s g oo dhammaantood xiiseynaya laacabka ingiriiska city oo ka mid a kooxaha ugu qanisan kubadda cagta ayaa heli karta miisaaniyad ku filan oo ku soo iibsata ciyaaryahan kasta oo doonayso inta badan kooxaha qaaradda yurub ayaan isku howli doonin suuqa kala iibsiga ee bishan januari sababo la xidhiira covid sagaal iyo toban iyo dhaqaale yari kooxaha qaarkood la soo diristay haba ugu darnaata kooxda barcelona oo dhaqaalaheedu uu sagxadda yahay iyadoo aan haysan lacag ay qarash garayso maadaama kooxdan ay ku jirto deyn lacageed oo gaaraysa hal dhibic afar bilyan oo yurow hase yeeshee guddoomiyaha kooxdan khuwaan laborta ayaa sheegay inuu u soo xariftami doono sidii uu ku heli lahaa lacag uu ku soo iibsada ciyaartooy muhiim ah dhinaca kalena edson kafani ayaa xalay tababaraha manchester united ralf ranig ka badbaadiyey guuldarradii ugu horraysay kadib markii uu dhaliyey goolka barbardhaca qaybtii labaad ee ciyaartii ay kaga hortageen kooxda ku socota heerka labaad ee newcastle weeraryahanka u dhashay waddanka faransiiska ee santi maxima ayaa daqiiqadii toddobaad newcastle u dhaliyey goolka iyadoo newcastlena ay heshay fursado dhowr ah inkastoo ay iska khasaarisay united ayaa dhaleecayn kala kulantay taageerayaasheeda kadib markii ay guul ka gaari weysay kooxda newcastle waxaana united ay ku jirtaa kaalinta toddobaad ee horyaalka iyadoo dhibcood ka hooseysa kooxda ay dariska yihiin ee manchester city oo horkacaysa horyaalka ciyaarta ugu dambaysa ee sanadkan waxay manchester united khamiista la ciyaari doontaa kooxda banley iyadoo kooxdanina ay sidoo kale ku jirto khadka kulaabashada kooxaha heerka labaad ugu dambayntiina dhegaystayaal ugu yaraan boqol iyo saddex qof oo ay ku jiraan ciyaaryahanno iyo shaqaale kooxaha horyaalka ingiriiska ayaa laga hela xanuunka covid sagaaliyotobantodobaadkan waxaana saraakiisha horyaalka ingiriiska ay sheegeen isniintii in dubadhac badan uu ku yimid kulamo badan waxa ay sheegeen in intii u dhexaysa labaatankii ilaa iyo lix iyo labaatankii diseembar laga baaray shan iyo toban kun boqol iyo siddeetan iyo lix qof xanuunka covid sagaal iyo toban islamarkaana laga hela boqol iyo saddex qof horyaalka ingiriiska ayaa sheegay in dib loo dhigay shan iyo toban kulan ilaa iyo hadda sababo la xidhiira caabuqan oo ku faafay kooxaha dhexdooda kooxda warford oo keliya ayaa saddex kulan dib looga dhigay waxaana kooxdani ay sheegtay in ciyaartoydii karantiilka uga jirtay ee laga helay xanuunka covid ay ku soo noqdeen xerada kooxda sidoo kalena kooxda wolferhampton ayaa laga helay ciyaartooydooda lix ka mid a xanuunka covid waxaana dib loo dhigay ciyaartii ay maanta kaga hortegi lahayd kooxda arsenal xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad u mahadsan yahin farax bulowen la socodsiinaya xubinta ciyaaraha gabagabadii idaacaddeena ayaan kusoo dhownaya dhegeystayaal qodobada war urarka caalamka u darkorana waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo ka digtay in ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa ay ku tilmaantay in carqalad ku yihiin dariiqa nabadda ee soomaaliya sidoo kale war qoraal oo kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in africom ay si buuxda u taageersan tahay mowqifka dowladda maraykanka iyo wakiilada beesha caalamka ee ku aadan dejinta xiisada soomaaliya intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo si toosa idin keenaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgeliyo